kulanti wanaagsan khayaartan dhegaysanaysa idilkiinba meel kastoo aad joogtaan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka raadraac oo redio wardheer xiliadan kale ka dhagaysataan dhegaystayaasha qaayaha leh oo barnaamijka raadraaca toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa xaalada magaalada kismaayo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ahayd mid marxalado kala gadisan marayso shirka maamul sameeyta gobolada jubbooyinka ee magaaladaasi ka soconayana marxalado kala gadisan galay waxaa magaaladaasi sidoo kale toddobaadkeenu kasoo gudubnay gaaray bare aadan shire bare hiiraale oo ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladii kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya waxaana tegitaankiisa magaalada kismaayo ay warbaahintu si aada u hadalhaysay iyadoo wararka qaar ee kismaayo laga helaya in ay sheegayeen in arigka tagitaanka bare hiiraale magaalada kismaayo ay xiisadi ka dhex dhalisay maamulka magaalada kismaayo ee bare aadan shire bare hiiraale oo la sheegay in ciidamo uu isagu taabacsan uu watay haddaba si aan arrimahan wax badan ugu ogaano iyo xaaladihii ugu dambeeyey magaalada kismaayo ayaan dhowaantan kala sheekaystay arrimahan iyo kuwo kale afhayeenka maamulka kumeel gaarka ee magaalada kismaayo cabdinaasir sayraar dhegaystayaal cabdinaasir sayraar waxa uu faahfaahin ka bixi doonaa qodobo dhowra goordhow ayaadna maqli doontaan aynu kusoo noqono dhegaystayaal barnaamijka sidaad hordhiciisa ku maqlayseen xaalada kismaayo ayaa marxalado kala gadisan maraysay toddobaadyadii lasoo dhaafay haddaba si aan arrimahan wax badan uga ogaano ayaan qadka telefoonka kula xiriiray isagoo jooga magaalada kismaayo afhayeenka maamulka kumeel gaarka ee magaalada kismaayo cabdinaasir sayraar waxaana weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaad inaga siiyo xaalada guud ee magaalada kismaayo iyo gobolada jubbooyinka oo maamulka kumeel gaarka ahi ilaayo hadda deegaanada uu gacanta ku hayo waxaanu cabdinaasir sayraar ku jawaabay
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabilcaalamiin waan dhirahay waxaan rabaa inaan ka hadlo insha allah daleyno kismaayo wababtiin oo nabadgelyadeedii iyo barnaamijka hadda xagga nolosha shacabkuna iska fiican tahay howlaha waa ka socdaan oo runtii aan isleeyahay ku oolno intii muddo hadda afar bilood ilaa shan biloodba ka socday eedagabagabaana way marayaan dad badan oo soomaaliyeed baa isugu yimid oo bariya diyadda ka yimid marka waxaadhiraya fiican tahay jawigeedana uu degan yahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaana rajeynayaa maalmaha soo socda in maamulkii jubbaland lagaga dhawaaqi doono halkan waa gartay beri dhoweyd waa tii maamulka jubbaland halka uu ka socday shirkiisa oo ergadii ay ansixiyeen dastuurkii maamulka uu yeelan lahaa marka ergada miyaa wax dooran doonta madaxweynaha jubbaland mise waxaa ergadu ay soo magacaabayaan xildhibaanada dabadeedna xildhibaanada dooran doona maya madaxweynaha waxaa dooranaya ergooyinka shanta boqola oo ku salaysan qaab degmooyin yaa dooranaya madaxweynaha waa gartay waa tii dhowaan dowladda soomaaliya halkaa wefdi ay usoo dirtay ayna shirka qaabka loo maareeyay ee aada u dhaliishay marka natiijada ka soo baxda shirkaas iyo waxay sheegtay inaysan aqoonsan doonin sidee bay macquul idinku noqonaysaa ama rajada aad ka qabtaan intee bay gaarsiisan tahay in maamulkaasi uu hanaqaado uu shaqeeyo haddiiba dowladda soomaaliya ay ka hor imaanayso oo aysan taageersanayn walaala dowladda soomaaliya shacabka waxay doonaya ku khasban tahay ayada saasaa lagu doortay rabitaanka shacabka wax kasta ka xoog badan waxaa leeya way ku khasban tahay wixii kasoo baxa halka inaad ku shaqayso waxaan u malaynayaa halkan waxa kasoo dhici doonaa wax ummadda soomaaliyeed si guuda ee danta oo u jirto si khaasana gobolada nabadgelyadoodii iyo dhibkii faraha badnaa ee muddada labaatanka sane aan kasoo hogaan isleebu ku degayaa dhibkii halkan ka taagnaa wuxuu ahaa waxuu ahaa dhib fara badan runtii oo qabiilo maalin meesha qabsanayo lagu kala adkaan waayey haddii ummadii ay dareenkooda keentay inay isku tagaan oo ay wax samaystaan ayagoo raalli ka yihiin waxaan u malaynayaa ummadda soomaaliyeed arrintaasi guul bay tahay waxaana kol waxa ka faa'iideysanaya ugu horeeya dowladda soomaaliya xasan sheekhu madaxda ka yahay arrintaasi marka waa inay sidaa u fahmaan waayaaba arag wax maaragtay ayay liidi ku ah marka arrintaas waxa weye waa waa waa dareenka shacabka dastuurka soomaaliya qabo marka ay ku khasban yihiin dowladda soomaaliya inay la shaqeeyaan halkan wax ka soo baxa waa gartay dhinaca kale waxaad moodaa in shirka uu markii hore jawi dardar xoogan uu ku socday beri dhaweedna muddo uu hakad galay maxaad inooga sheegi karaysaa hakadka waxa keenay walaalow shirka harka hakad ma gelin waa dalooyinka taan maleeyaa maamula samaynayo iyo dad fara badan oo laysku keenayo oo dhanka dawlaysku ka jirayo ama dhinaca duruuftii ha noqoto ama xaggii logistigii ama qabaalka soomaaliyada markay habeyrsanayaan caado u tahay maaragtay jijiid ha noqoto waxaan u malaynayaa intaasi waa in loo baahnaa baa ahayd inuu soo gaado wuxuuna deg deg waa laga fiican yahay laakiin dee hadda hawla marxaladaanu kalaguduwan baa lasoo maray maraya gebagebo si fiican habsamiidana waa u socdaa waa raalli ka nahay haddaan su-aal kale ku weydiiyo waxaa jirta warbaahintu waxay hadal haysay hadal aan ilaahi hadda xaqiiqdiisu aynan haynin oo ah in madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya laf ahaantiisu laga yaabo inuu kismaayo soo gaaro dhowaanahan arrimahaasi xaggiina maamul ahaan maxaad kala socotaan waajana markaasi ahaan lama soo gaarin wax oo dee invitation oo dowladda soomaaliya hadda inooga yimid ma jiro marka waxaan umalaynaya waa wax oo warbaahinta ka hadlayso takoonaada inagaa malaynayaa maadaama annaga aan dhan ogey marka waa tahay maalan maqalintaasi weli annaga lama soo warbaahintu sidoo kale waxay aada u hadal haysay in n n wasiirkii hore gaashaandhigga barre aadan shire hiiraale uu kismaayo soo gaaray isagoo eh, ciidan hore isaga taabacsan ay magaalada usoo gaareen oo xamaasad sida la sheegayo ay maga- magaalada ka dhex dhalatay imaanshaha barre hiiraale ee magaalada kismaayo maxaad inooga sheegi karaysaa wala baxidda waa nin shaksiya oo soomaaliyeed oo dhulka ku noolaan jiray wuu yimid hadduu yidhi madaxdiga hadda ula yimid ma jiro ciidan asaga hadda uu ka amar qaato halkan joogaana ma jiro ama ciidan gooni asaga u ah neefka doonaya ha noqdo ma jiro warbaahintu marka waxay ka hadlaysaa waxaa weye waxaan jirin oo malaawaal ah oo fayda ah oo aan jirin weeye marka barre asagoo shaksiya oo caadiga gurigiisa ku nool yahay wax dhibaato ah hadda ka jirtaana ma jiro asaga iyo ashiisa magaalada kismaayo ama hooleysa oo dhinaca doonida ha noqdo marka arrintaas waxaan leeyahay arrin la gambooniyey oo waxaa weye sidii ahayd aan looga hadla inay taan aaminsanayo saxaafaddu ay ka shaqeynayso waxaan loo baahnayn ma jirtaa in markuu magaalada yimid ee maamulkiinaani magaalada hadda ka aramiya ay eh, xanibaad kusoo rogeen dhaqdhaqaaqiisa iyo eh, aad aad ula socoteen arrimahaasi ma jiraan
maa dee dhaqdhaqaaqii barnamation system iyo maamul iyo nabaan ka jiray oo ciidan fara badan oo amisom ay ka mid taha jooga waxaa weeye wax hadda oo keeni kara iyada ma jiro maaragtay in aan iswaxayno horta asaga waa nin shaksiga caadiga gurisiisa la nool yahay wax dhibaato oo maaragtay annaga maamul ahaan iyo xagana oga yimid ma jiro si caadiga daruuciga gurigiisa ugu nool yahay de waa shaksi caadiga oo odaya oo odayaasha ka mid ah artay deegaankan runtii muddada badan ee joogay laga yaqaano marka waxa weeye annaga xanibaad iyo dhaqdhaqaadan ku hayna midna ma jirto marka ee, de wax hadda keeni karaba maaragtay in la bumburiyo oo waxyaaba horta ma jiraan
waa garta haddaan eh, ugu dambeyn aan ku weydiiyo mudana aafahayeen eh, marka maamulkan hadda madaxweynihiisa la dooranayo dhowaantan sidaad adigu noo sheegtay hadday dhacdo hadda gobolka jubbada hoose eh, dhowr degmo un ayaa hadda eh, eh, xurka jubbada dhexe sidoo kale degmooyin badan baa ka maqan oo shabaab weli gacanta uga jira madaxda maamulkaasi jubbaland ee dhowaan la dooranaya miya eh, hawsha halkaa kasii bilaabaya oo sii xureynaya gobolada kale ee dalka oo hadda eh, waxaa xoogga aad saari doontaan maamul samaynta gobolada jubbooyinka howlada maamulka caalam kasoo dhihi doona haddii allaydma wuxuu samaynayaa oo nambaro waa nambar wana waa shaqadiisa inuu xoreeyo gobolka inta dhibano gacanta kusoo celiyo waa arrin maaragtay waajib oo saaran nabadgelyada si guud gobolka inuu gacanta loogu dhigo amniga iyo dhaqaalaha iyo ummadda yani horumarkeeda inuu ku shaqeeyo marka hawshaasi hadda gacanta waa lagu hayaa maalmaha soo socdana insha allah isbedelkan ka filan doona xagga nabadgelyada gobolka inta dhiman gobolka jubbada dhexe hadda kulligiiba gacanta ay ku hayaan shabaab jubbada sidoo kale kamida gacanta ay ku hayaan ilaa jebe gobolada saddexdaa iyo intii kale loo baahdo waxaan rajeynaynaa inay sinaai doonaan oo ay noqon doonto meel nabadgelyo oo xalaal ummadda soomaaliyeed si fiican ugu noosha
afhayeenka maamulka magaalada kismaayo cabdinaasir sayraar oo qadka telefoonka igu warramay isagoo kismaayo jooga ayuu ahaa
aad iyo aad buu umahadsan yahay cabdinaasir sayraar ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal barnaamijka raadraac waxaa halkan idinkala socodsiinayay anigoo jamaal axmed waxaanu idinkaga imaanayay stuudiyaha radio wardheer ee magaalada nairobi tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo